aad baad umahadsan tahay haashim mar kale waan dhowahay intii yareed aan kaa maqnaa waxaan ku yaro mashquulsanaa baraha bulshada waxay yidhaahdaan oo haddaba ka mid ah warbaahinta si marka loo Laisticmaal.
fiiriyo idaacadaha iyo tiifiyada waxyaabaha ay baahiyaan waxaaba ka deg deg badan baraha bulshada haashim oo wax noqday wax isku xiraya dadka dunida ku nool afafka kala duwanba ha adeegsadaan waxaan si weyn marka u eegayay baraha bulshada soomaalidu ay isticmaalaan hadday tahay facebook haddii ay tahay tiktok haddii ay tahay telegram haddii ay tahay qeybaha kale sida whatsappko kale soomaalidu marka waxay aad u isticmaalaan markan oo kale laba qayb ayay u badan yihiin haashim oo aan aad xoogga u saaray inaan soo indhindheeyo oo bal waxa lagu wadaagayo xogo iyo macluumaad haddaan ka heli karno inaan ka soo qiimeeyo facebooka iyo tiktoka ayaan xoogaa kusoo dhex raftay halkaas runtii waxaa ka socda macluumaad aad u badan oo aan runtii qaarkood idaacadaha iyo tviyada iyo websaytyadu aysan gacan ku haynin waxay isugu jiraan kuwa run ah waxay isugu jiraan kuwa been ah waxay isugu jiraan kuwa propaganda ah oo loo soo dhiibayo taageerayaasha dowladda federaalka haddii ay yihiin kuwa isticmaala baraha bulshada haddii ay yihiin wariyaal laakiin si marka loo fiiriyo haashim aragtida ay dhiibanayaan dadka baraha bulshada waa mowduuc xiise gaar ah leh oo si qoto dheer kuu soo jiidanaya laguna falanqaynayo xaaladda aadan yabaal waxay muujinaysaa sida dadweynaha uga falcelinayaan arrimaha kala duwan ee hadda taagan si gaar ah aadan yabaal soomaaliduna si aad ah baraha bulshada waayihii ugu dambeeyey way ku soo badanayeen xaaladaha siyaasadeed dhaqan dhaqaale dooyinka taagan arrimaha in bulshada la xiriira ayaa aalaaba lagu falanqaynayay xorriyad dhanka hadalka ayaa ka jirta marka baraha bulshada haashim oo ka duwan midda caadiga ah ay haystaan dadka in dowladda federaalka ku dhex nool ee warbaahin la hadli kara baraha bulshada adiga ayaa iskale akoonka adiga ayuu kuu furan yahay waxaad ku cabiri kartaa waxa kaa dhex guuxaya ee qalbigaada ku jira iyadoo aan cod ahaan iyo muuqaal ahaan lagu soo dabageli karin marka dadka soomaaliyeed oo xorriyadda hadalka markiis loo fiiriyo dhibaatooyin aad u badan ay ku haystaan dhanka dowladda federaalka iyo maamulada ay joogaan waa ogta idaacadaha cid ka hadli karta ma lahan xarakada shal mujaahidiin cid soo hadal qaadi karta ma lahan dagaalada ay galaan iyo guulaha ay gaaraan ciddii ka hadasha waa la xirayaa baraha bulshaday ku rafisaan marka waxaa la isku dhaafsadaa in ah, hadallo kala duwan oo si toos ah u cabiraya xaaladda taagan mana xadidna qof weliba wixii uu halkaa fikirkiisa ayuu soo bandhigayaa un sawiro unbuu iska ilaalinaya in sawirada la baahiyo oo waxyaabahan ay iyagu aad u diidaan siyaasadooda dhiigga iyo waxaas unbay ku xiraan mogta waxaas unbay qofka iska ilaalinaya marka aragtidiisu buu dhiibanaya marka waxaa ka dareemaysaa haashin in halkaa ay ka socoto aragti badan oo aan la soo dafiri karin oo macluumaad aad u badan ku kala duwan la isku weedaarsanayo saamaynta ay yeeshanayaan ra'yiga guud marka iyaga ayaa hagaya sida muuqata oo dadka soomaalida ah aad bay ula socdaan halkaasi mararka qaarkood arki- aragtida bulshada ee baraha internetka waxay si gaara u saameeyaan xaaladda taagan waa ogtahay dagaalada markii ay bilaabanayeen shabeellaha dhexe masagawaa iyo go- galgudud dagaaladii ka dhacayay ee cagta lagu maraynay ciidanka dowladda federaalka wax badan waxaa wax ka bedelay baraha bulshada waxaa la soo bandhigaya meedadka ciidamada waxaa la soo bandhigaya askarta la qabsaday dadku waxay odhanayeen wiilasha inta hartay ha laga soo badbaadiyo waalidiinta wiilashooda ay wacayeen eh, waxay dhahayeen hubka iska dhiga soo baxa xaalad baraha bulshada ka taagneed wax badan bay wax ka bedeshay hadda taa mid u eg ayaa taagan xaaladda hadda marka loo qiimeeyo oo dadku si weyn bay baraha bulshada u adeegsanayaan marka saameyn balaaran ayaa ka dhalan karta kala aragti duwanaansho guud wuu jiraa oo dhanka wax taagan ku saabsan oo qolo kasta wax bay odhanaysaa qolo kasta ciday taageersan tahay bay wax ku taageeraysaa qolona kasta si bay wax usoo bandhigaysaa kuwo xaqiiqa bay wax usoo bandhigayaan dhabta taagan kuwo kalena in waxay keenayaan wax xaqiiqda ka fog oo waaqiciga taaganba aan ka tarjumaynin dagaalkan sidaad ogtahay saakuu soo bilowday hadday soo baraarugeen in badan marka loo fiiriyo dadka baraha bulshada isticmaal weliba kuwa dowladda taageerayaasheeda haddii ahaan lahayn wariyaasha haddii ahaan lahayn kuwa kale ee youtube-ka iyo baraha isticmaala maxaan qiyaasi karayaa labaatan daqiiqa ilaa tashan daqiiqa ka hor ayay qorista bilaabeen marka waxaad dareemaysaa in ka hor ay ku jahawareersanaayeen xaaladda meesha ka jirta qaarkood marka waxay muujinayaan inay aad uga xun yihiin waxa dhacay oo waxay saarayaan dareen ka tarjumaya oohin iyo waxyaabo runtii la yaab leh kuwo kalena loof iyo like ayay u saarayaan waxyaaba la yidhahdo oo jeclaasho muujinaya marka waxaan soo uruuriyey dad badan oo aragtidooda in si gaar ah ii saamaysay kuwo badan way jiraan waqtigaa nagu yar naa soo wada koobi karaya laakiin intaan u arkayay saameyn balaaran bay lahayd baan soo uruuriyey wariyaal ayaa ka mid ah dadka in siyaasiyiin ayaa ka mid ah cali yare cali waa taqaanaa lagu sheegi maayo guddoomiye ku-xigeenkii dhanka amniga ee gobolka banaadir xilligii farmaajo wuxuu ahaa siyaasi si marka loo fiiriyo dagaalkan dhow ee hadda bilowday wixii ka horeeyey xaaladda taagan aad uga hadli jiray dowladda federaalka jabka soo gaaray saraakiisha dhimanaysa xo- macluumaad wuxuu bi- bixi jiray oo si marka loo fiiriyo xaqiiqda aad iyo aad kaga tarjumaya ama u dhow ayuu bixi jiray waayihii dambe laakiin afkaa la qabtay sida wararku ay sheegayaan dadka qaar oo ba- aniga ma oran kara laakiin dadka qaaraa dhahayay oo ba- commentka bixinayay xoogaa baa in la siiyey ayaa muuqata weliba dhanka ciidanka ayuu xoogaa lacag fiican ka helay ninkan waxaa lana o- o- yiri xoogaa jooji sidaa wax ku wadid marka wax buu qaatay sida muuqata marka waayihii uu dambeeyey wuxuu qorayay warar sal iyo aan raad toona lahayn xaqiiqda ka fog isaga ku laabanayay dadka baraha bulshada xa- wax- baraha bulshada waxaayaan kala yaaba waxaa ka mid ah een, haashim xaqiiqda dadka markay ka hadlaan waxay leeyihiin taageerayaal aad u badan waxaa dareemaysa ummadda soomaaliyeed inay dhibaato haysato oo ay raadinayaan cid u waranta oo wax badan u sheegta qofka marka xaqiiqda markuu ka hadlayo hadduu akoon furto oo dhabta uu kusoo bandhigo waa adag tahay ma daaho waa la xiraa marka waxaad dareemaysaa dadka xataa isaga misdaaqiyadda dadka uu haystay xilligaasi inay aad u badnaayeen waxaan xasuustaa hal yar erayo yar uu soo qoro oo ku saabsanaa in dagaaladii ka dhacay galgudud in kumanaan ruux ay ka falceli jireen oo aragtay war baa loo soo raadsan jiray hadda dadkii wuu ku waayey oo waxaa la ogaaday inuu noqday taageero dowladda ah dad badan uu halkaa ku waayey dad yaraa marka hadda ku jiro meeshiisa oo waxyaabaha uu soo bandhigayo un ka a- aragti dhiibanaya caliyaramoo kana wuxuu soo qoray saako dhan shib buu ahaa dab baan daba taagnaa sagaal sac ka hor ayaa wax ugu dambeysa uu soo qoro doorashooyinka xamar ayuu xoogaa si kale uu arkayay uu ka hadlayey saaka marka war yar buu soo qoray waa fiiriyey bartiis wuxuu yidhi aadan yabaal oo cadowgu saakay soo weeraray warka iga soo gaaraya waa mid aad u foolxun wuxuu ka tarjumayaa meeshaasi wixii ka dhacay inay ka dhaceen waruusan jeclaysan awey inuusan ugu imaanin ee war isaga foolxun ku foolxun dhibaato ku ah dadka haddii uu tabiyana saameyn bala- ballaaran keeni Kulmay.
karaya in halka uu kala kulmay warka marka ma soo sheeginaysa intaas warkiisa kusoo koobay marka wax isaga ku laabanaya war maxaa noo- halkaa ka soo dhacay war maad noo sheegtid war see wax u jiraan war ciidankii ma lagu dul habsaday war aadan yabaal waxa ka jira xaqiiqa maa ka warantid caliyo ma- tanoo kale lagama aamusi karo odowaa halkay buu ku dambeeyey war shuuto meel ku sheeg warka dhanba sidaas ayuu noqday dadka aragtida ka dhiibanaya ilaan warka ma dhammaystirna ma ogtahay Waa wax sax.
buu sheegay laakiin wuxuu sheegay waxay ka tarjumaysaa xaaladda meesha ka taagan inay tahay wax run aad u falxun marka dhankooda loo fiiriyo dad kalena waa u farxad xaqiiqatan laakiin dhankiisa iyo taageerayaashiisa aad bay ugu falxun tahay intaas buu soo qoray sidoo kale enna dad kale ayaa aragti aad u badan iyagana soo qorayay oo waxaa ka mid ah en catoosh ninkan la yidhaahdo ee waryaha ah ee mar b b c da u shaqayn jiray cabdirasaaq amar catoosh en waxuu kaga hadlay bes dagaalka in meesha dagaal adag uu ka dhacay oo faraha loo gubtay in hubka nuucyadiisa kala duwan la isku wedaarsanaya xooga badan iyo macluumaad kale ma uusan soo bandhigin isaga ayaa ka mid ah dad kalean soo aruuriyey iyagaan soo koobaya insha allah mahad alcadaala nin la yidhaahdo ayaa ka mid ah wuxuu leeyahay in layskugu soo aruuro hal qol waa dhibka ay leedahay wuxuu leeyahay in laysku soo uruuro hal qol waa dhibka ay leedahay macnaha wuxuu kala jeedaa in ciidankii dowladda hal meel la isugu keeno iyaga lagu dul habsado dhibkaanay leedahay wax dagaalamana lama arki doono ciidankana niyad jab saasaa loo sii taxliilin karaa warkiisa loo sii falanqeyn karaa owgeeddu wuxuu leeyahay shuute iyo odawaa hubanti la-aan ayaa ka taagan ee meel ku sheega wuxuu leeyahay labadaas nin meel ha lagu sheego xaqiiqda lama hayo cabdishakuur wuxuu leeyahay iyadoo toban kun oo ciidan qalabaysan ay joogaan in saakay degmadaasi al-shabaab ay qabsadaan waa foolxumo weyn wallaahi sidaas ayuu leeyahay ninka taageerayaasha dowladda federaalka ayuu ka mid yahay nadiira nalka gabar ay ugu qoranta waxay leedahay dadka ha loo sheego in al-shabaab saakay ay la wareegeen aadan yabaal wax ma qarsoona ceebay tacaal waxay leedahay wax noo qarsoon ilaa jirto.
abuurta ma lahan ee waxa meeshaasi ka dhacay dadka ha loo sheegaya la qarin qofka la soo hadla wuxuu leeyahay allaahu akbar inaan guulaysanayno horaan u ogeyn baroor iyo jab baa idiin bilaabatay markaan qofkaana waa qof mujaahidiinta taageersan cabdullaahi xasan wuxuu leeyahay war shuute iyo tolay- taliyo odawaa aaway halkay ku dambeeyaan raggaa maanta aadaa loo baadigoobaya oo la baafinaya baafin adaa maqli jirtay wax war ah lagama hayo ilaa haddana cid hadasha ma jirto zakariya wuxuu leeyahay dowladda qorshe dagaal ma laha meeqa ayay leedahay abaabul ayaan ku jirnaa oo lasoo weerarayaa wax qorshe dagaal ay haysataa ma lahan leeyahay wiilka sheekhu wuxuu leeyahay nabar aad filaysay naxdin ma laha hal isbuuc ka hor ayay is aruursadeen inay soo socdaan waa la ogaa ma qarsoomeen dagaal iyo duqeyn waa lagu kari waayey natiijadana waa tan oo hadda la wada sugayay muruga ayuu u shida ninkaasi oo wuxuu leeyahay xaaladdaas ay tan wuxuu sii raaciyay marka n doorasho i- qof iyo cod ha laga qabto heewaataasi aadan yabaal ayuu warkiis kusoo gabagabeeyey yacni maalmaha shal iyo daraad dowladda waxay dheheysay doorashaan qabanaynaa waataasaa uu leeyahy marka aadan yabaal in loo tago doorasho qof iyo cod ha laga qabto ilaan maamulkii ka jiray gacantooda way ka baxday maamul islaami ah oo doorasho iyo qof wax la yidhaha aan aqoonin waxay dowladda federaalka wadda ayaa halkaa qabsaday marka wuxuu leeyahay hala taga ee aadan yabaal wax laga qabto xamse wuxuu leeyahay meel laba kun iyo shan boqol oo ciidan ay joogeen sidee baa loo qabsaday waa yaabe wax weyn ayaa meeshaasi ka khaldan buu leeyahay macnaha tirada ciidanka agtiisa aad ugu weyn qofkan uu isweydiinaya marka ciidan intaas dhag meelay joogto sidee baa loo qabsaday sahal muumin wuxuu leeyahay aadan yabaal waa meel suka filla soomaaliya in ay la wareegi doonaan baanu shaki ku jirin haleega qora buu leeyahay qofkaasi wuxuu leeyahay aadan yabaal al-shabaab waa qabsadeen laakiin waxaaba shaki iiga jirin filla soomaaliyana inay usoo socdaan waddadoodii ay hayaan oo ay qabsan doonaan cabdinaasir cali wuxuu leeyahay dadkan xasan tuure allaha u naxariista siduu hadalku u dhigay ayaa soo qalday laba bilood ayaa saddex gobol laga soo kaxeeyey oo hal meel la isugu keenayay waxay ismoodeen in ay awood ay leeyihiin hadda xamartii ayaa lagu laabanayaa intay goor goor tahay halkaasaa lagu noqdo xasan tuuraha waan weynay dad kaleyaan halkaa ku weynin ayuu leeyahay cabdinaasir talab buu soo jeedinayaa ninka haddii la qaadanaya haddii kale dowladda federaalka ay hortaalaa wuxuu leeyahay alaska soo laabtuu leeyahay meeshaan tala ma taalo cabdisaaq rashiid wuxuu leeyahay guul baan u rajaynayaa xarakada al-shabaab cabdishiikh wuxuu leeyahay jicibu iyo beero yabaal waxay ahaayeen difaaca aboorey iyo sooman abooreyna waa difaaca moqokori iyo aadan yabaal moqokori aadan yabaal maxaas mataan ma- matabaan jalalaqsi waxaa laysku waraysan doonaa dhammaan dadka halkaa jooga dhulsamare buu leeyahy kan qof dhulka kale yaqaano waayo wuxuu ka maramaya macnaa istiraatiijiyadda ay Garoobo.
aadan yabaal ay ahayd marka wuxuu leeyahay waxa moqokori jooga aadan yabaal jooga maxaas jooga matabaan jooga jalalaqsi jooga wixii hadda ka dambeeya dhankaasi dhulsamareeb ayaa loo socdaa markas kan meel soclisa ka sokayso oo la isku waraysan doono ma lahan buu leeyahay istiraatiijiyada ay leedahay uu ka waramaya marka aadan yabaal maxamuud cabdi bare wuxuu le- wuxuu leeyahay waa la weeraray mooyaane wax bay weerareen maqli maysid cajiib cajiib oo isweydiinayaa dadka marka aad bay u boodan yihin waxaa ka mid ah cawil wuxuu leeyahay war naxdintaa naga daaya ee meesha khayr ka sheega ama naga aamusa ninkan wuxuu u jawaabayay marka cali cali yare naga aamus ama meesha wax ka sheeg buu oranayay cabdulaahi keenaan wuxuu leeyahay dowladda soomaaliya iyadaa difaaca ku jirta maxay dagaalantaa abwaanjuur ninay ugu qorantaa wuxuu leeyahay taliyo odawaa ayaa la ii soo sheegay xaaladiisa yaa ka warhaya waxa uu ku sugan yahay xalay waxaa igu muqa- maqaalaa meesha inuu joogay musiibo ayaa saakay ka dhacday wallaahi sorry waa ka xumo uu leeyahay uu baafinaya dadka la baafinaya ninkaas ayaa ka mid ah oo bu- wuxuu baafinaya Baafinaya.
odawaa miski waxay leedahay awalba ku meel gaar baad u joogteen aadan yabaal dowladdiina taymka ayaa ku dhacday dhammaaday ee halkaa laga soo baxo ayay leedahay gabadhaasi cabdiraxmaan sheekh wuxuu leeyahay haddii aadan yabaal oo ciidankii dowladda federaalka boqolkiiba siddeetan ka mid ah ay halkaa joogeen hal saac al-shabaab ay ku qabsatay oo ay cagta ku marisay bal maxaa u diidaya inay jawhar iyo muqdisho qabsadaan dowladda jirta way ku fashilantay amnigii dalka runtii dalkuna khatar aad u weyn buu ku sugan yahay jidkii kaabuul bay muqdisho ku socotaa haddii aan isbeddel la samayn ayuu leeyahay qofka wuxuu leeyahay aadan yabaalba awood la suugaya haddii hal saac lagu kala baxay jawhar iyo meelo kale oo ay iska yar tahay ciidanka jooga ay aad u yar yihiin oo isweydiinayaa marka shaahid cadda wuxuu leeyahay wallaahi wax weliba haddii la keeno xitaa ciidan maraykan iyo british la keeno shabaab lagama adkaanayo wuu dhaartay qofkaasi ayadoo cadaalad la helin soddon iyo shan sano dad badan macnodare lagu dilayay dad badan xoolahooda la dhacayay xoog lagu haystay dadka sidee baa marka lagu helayaa uu leeyahay in lagu badbaado qofkaasi shahiid cadday ugu qorantaa sida ayuu leeyahay cabdirasaaq cagayar wuxuu leeyahay ciidan inta xiran laga soo buuxiya weerarka as un lagu sugayay halkii la rabay inay iyagu weerar qaadaan tanoo kale ayaa natiijadu ay noqotaa cabdullaahi axmed guuleed wuxuu leeyahay wuu quslay xasan tug khasaarihii ciidanka uu burburiyey wuu hayaa bay ila tahay buu leeyahay qofkaasi cabdirashiid wuxuu yidhi war aadan yabaal waa lagu kala baxay ee meelaha kale waxa ku sii socda noo soo sheega aadan yabaal warkeeda naga xira cabdulaahi xuseen wuxuu leeyahay dalkan hoggaan aan waxba la socon ayaa ku dul habsaday inta aadan yabaal lagu soo wajahnaa maxaa loo heli waayey cid soo sheegta aaway sirdoonkii dalka mascuud wuxuu leeyahay aadan yabaal u soo aroor abaalneh kuuma erganee kulahaa buu yidhi mid horoo hadlaayay macnaha arigan waxaan is leeyahay waa dadka yaqaanaa aadayo er cusub maaha haa si Hore loo adeegsan jiray.
aadan yabaal u soo aroor abaalna kuma ergana.
ergana waa maqli jiray dad badanoo ka sheekeynaya sidii ku timidna waan dhegaystay laakiin halka ayaan kaga haraya isaga ayaa soo qaatay xasan cabdiraxmaan wuxuu leeyahay odawaa iyo shuuta ceeb bay u soo hoyeen ciidanka dalka afar afar kun oo wiil oo ku hubaysan tikniko aad u badan in hal saac gudahooda lagala wareego hubkii ay wataana laga furto oo ay cararaan meeshaasi hoos ha loo fiiriyo waxbaa ka jira buu leeyahay bilan maxamuud waxay leedahay maxaan u qaban karnaa xumaantii iyo xiqd- iyo xiqdigii inta uu marba koombo darsanayay ayaa ciidankii lala wareegay bay leedahay raxmed maxamed waxay leedahay saaki wixii aadan yabaal ka dhacay waxaa lagu tilmaami karaa badarta cusub waxay leedahay saaki aadan yabaal wixii ka dhacay waxaa lagu tilmaami karaa badarta cusub madaxyo badan baa dhulka la dhigay sidoo kale ilo wareedyo ayaa soo warinaya bay leedahay inay al-shabaab gacanta ku hayaan oo hub badan rasaasti rabeel ah askar maxaabiis ah gacantooda ay gashay marka haashimow nuxurka aaraahda aan soo tabinaynay oo aan soo ururinayn intaas ayaan kusoo koobay kuwo kaloo aad u badan baa jira oo waxaa waaye in hadda inta inta aan kasoo ururin dhowr qof akoonadoodii waaye waqtiga aad nagu yar laakiin waxaad dareemaysaa in aadan yabaal hadalhaynta uu dhalin doono ay aad kaga badan tahay weeraradii badnaa ee horey u dhacay oo kan ka khasaare badan yahay oo ka ahamiyad weyn yahay oo ka istaraatiiji adag yahay wax badan oo xaalad qoobgariir ah iyo kala orod iyo shak iyo is-eedeenna uu sababi doono oo taageerayaasha dowladda federaalkana hadaladooda baa iminka in badan laga akhrisan karaa sida hadda muuqata waxaa bilaabanaya tacsidii iyo hebel waa uu dhintay hebel waa la qabsaday hebel war lagama hayo taabaa hadda baraha bulshada bilaabatay insha allah wixii soo korana hadba in wixiina soo gaara ayaan usoo sheegi doonaa oo dadaal iyo juhdiba wariyaasheena way ku bixinayaan qaarba qofba meel bay ka eegayaan xaaladda taagan laakiin ciidankii dowladda federaalka ee la aroorinayay ee aadan yabaan loogu talagalay inay ammaankooda sugaan oo ay xaqiijiyaan way ku jabeen moqokori iyo meelo badan baa hadda halis ku jirta